Madal kulmisay maamulkii macalimiintii iskuulka Sunlight, mas'uuliyiinta xafiiska waxbarashada Dadaab, maamulka xerada, waalidiin, dhalinyaro, arday iyo haween ayaa looga gol lahaa xuska sanad guuradii saddexaad ee iskuulka waxaana sidoo kale lagu abaalmariyey ardayda iskuulka qaarkood oo u gudbay qeybo kale iyo macalimiinta oo lagu maamuusay kaalintii ay ku lahaayeen guulaha uu iskuulka ka gaaray dhinaca waxbarashada mas-uuliyiintii iyo waalidiintii goobta lagu casuumay ayaa bogaadiyey kaalinta wax ku oolka ah ee iskuulka Sunlight ka ciyaarayo iskuulka waxaa la yidhi kcac da la sameeyey ilma afar iyo toban ayaa b plus heleen u saxabiya minus shan bay ahaayeen wuxuuna ahaa iskuulka ugu fiican dhadhaab subcounty markaan fiirinay markaan fiirinay iskuullada kaloo dhan ama ku dowlad ha noqdo ama ku shaksi ha noqdo kuwan gaarka loo leeyahy asagaa ugu fiicnaa waxaana filaynaa sanadka soo socdo inuu intaas b blastan uu ka badiyo eena keena e e baan sugaynaa e minasna intaa ay ka badato iskuulkan sunlight muddo saddex sano uu furan yahay waxaa idiin muuqata oo indhihiinna maanta aad ku arkaysaan ama dhegihiinna aad ku maqlaysaan in maartay iskuulkii saddexda sano dhisnaa tillaabo dheer uu horay u qaaday oo uu maanta ka sarreeyo iskuullaha barayfadka ah iyo kuwii maartay haydaha ay maamulahayeenbo inuu marka maanta ka qurux badan yahay oo ka qiimo badan yahay idiin muuqato ugu dambeynna maamulaha iskuulka sunlight axmed cusmaan geedi ayaa ka warbixiyey qeybaha iskuulka uu ka kooban yahay iskuulka la yidhaha sunlight integrated academy ama sunlight schools oo la isku daray waxay ka kooban yihiin afar qaybood qaybta koowaad waa brimariga waa naasiriga ilaa ku joogta lixaadka brimary aan lahaa qaybta labaad waxaa la yidhaahaa junior wuxuu ka bilowdaas toddobaad sideedaad ilaa sagaalaad junior waaye waxaa kaloo jira qayb saddexaad oo la yidhaaho secondary oo ka bilowda form two ilaa form four form one ma jiro sanadkan waddanka oo dhan waxaa kaloo jira oo qaybta afaraad ah ilmaha hadday halkan igu salaamayay oo ah khamiista iyo jamcada carruurta aan meesha wax ku barno kuwa ayaka waxaa keenay waad ogtihiin carruurta waxay dhigtaan qur-aanka kariimka ah ama taxfiid bay ku dhigtaan ama dugsi ay ku dhigtaan mar hadday saa tahay oo qur-aanka ay dhigana shan beri maalinka laga bilaabo sabtida ilaa sabti axad isniin talaado arbaca ay dhigtaan qur-aanka khamiis iyo jimco qur-aanka waa fasax mar haddaa fasax ay noqdeen carruurtii waxaa la yidhi waa inay helaan meel ay ku bartaan luuqadaha iyo maadiga ay ku bartaan sidoo dhan markuu qur-aanka inuu usoo dhamay uu qaato shahaadada maadi inuu galo u rao iskuulka meel wanaagsan ooga bilaabo marka taa awgeed ayaan keennay waxaa la yidhaha khamiis iyo jimco ilmo khamiisnayn oo labadaa maalin dhiganayn xiisadaha luuqadaha ingiriiska iyo sawaaxiliga iyo xisaabta iyo af soomaaliga aan u darnay waayo af soomaaliga wuxuu la hingaad yahay af sawaaxiliga